bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga maqlay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay lixda bisha janawari sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ergeyga gaarka ee qaramada midooda u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael ketin oo booqasho ku tegay magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan ayaa dhinacyo badani kala hadlay hogaanka bulshada ee gobolkaasi hiiraan iyo sidoo kale bulshada qeybaheeda kale sigoona ka dalbaday inay ka shaqeeyaan sidii loogu gurmo lahaa dadka abaaruhu ay hayaan ee ku sugan qeybo ka mida gobolka hiiraan iyo sidoo kale sidii nabad loogu soo dabaali lahaa gobolkaasi oo ay inta badani ka dhacaan dagaal beeleedyo u dhexeeya maleeshiyaad iska soo horjeeda michael ketin oo la hadlayay shacabka beledweyne waxa ugu baaqay in ay ku cadaadiyaan xildhibaanadooda doorashada soo socota inay doortaan hogaan daacad ah oo maslaxadda ummadda ka shaqeeya oo aanan ka shaqaynin midiisa gaarka ah waxauna tilmaamay inay noqdaan bulsho mar walba isku duuban sida uu sheegay michael ketin oo booqasho ku tagay magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan xilli ay ku wehelinayaan socdaalkiisa xubno ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale kan gobolka
and that I hope you're thinking about the next presidential candidates also in terms of what they are going to do about and we will also work to support your efforts to reconcile differences between
socdaalka kitin ee magaalada beledweyne ayaa ahaa mid horey loo sii hadal hayay lana filayay in halkaasi uu ku gaaro madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay xildhibaanada cusub ee aqalka sare in aysan isqaqabsi iyo la imaan waxyaabo kale oo uu sheegay in dib u dhac uu ku keeni karo dalka soomaaliya oo la filayo hanaanka soo aadan inuu gaaro doorasho qof iyo coda madaxweynaha soomaaliya oo maalintii shalay xarigga ka jarayay kalfadhiga koowaad ee mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ugu baaqay inay ilaaliyaan xasiloonida iyo deganaanshaha dalka kana shaqeeyaan horumarinta ummadda soomaaliyeed waxa uuna tilmaamay inaan marnabo lagu mashquulin isla qabsi waxyaabo kale oo uu sheegay inaysan xal ugu jirin bulshada soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya hadalladiisii waxaa ka mid ahaa
imaadka ama isqabqabsiga maxaan ku idhahdaa institutionska dawladnimada dhexdeeda khilaafaadka inaan yarayno isqabqabsiga inaan yarayno iyo inaan waxa waaye wada hadal ama aqalkan dhexdiisa ha ahaate ama aqalkan iyo aqalka kale ha ahaate mar walba ama aqalkan iyo hay-adaha kale ee maxaan ku idhahday dawladda ama heer federaal iyo heer dawlad goboleed intaba mar walba in ay nagu weyn tahay waxaan ku dardaarmaynaa inay nagu weyntaa maskaxdeena ay ku jirto arrinta ah mar walba wada ogol in la helo oo lagu shaqeey la raadi inta la raadin karo haddii dee ay aad marka u dambayso lagu qancaa ee qadiyad gaara inaanay ku iman karin wada ogol iyo in la isla qaato sidii qaanuun qabaa markaas in la aadaya waxaan ku rajaynaynaa sida magaca bulshada aqalka odayaasha loo yiriba in nabaddoonaytiinu ay aad iyo aad uga xoog badnaanto arrimaha kale haddii aan la yidhaahdo waa markii ugu horreysay ee aqal noocani ay yeelato soomaaliya waxaana kani uu noqonayaa mid ay xal u arkeen hogaamiyaasha madasha ee shirarkooda ay ka soconayeen muqdisho iyo qaybo ka mid a caasimadaha maamul goboleedyada dalka ka jira iyadoo ugu dambeyn looga go-aamiyey in ay ka mid noqdaan xubnaha aqalka sare dowladda soo aadan ee afarta sane ee soo socota halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer danjiraha cusub ee u k ee usoo magacowday soomaaliya ayaa lagu wadaa toddobaadka soo aadan inay soo gaarto magaalada muqdisho si ay xilka xilka ugala wareego haweeneyda horey danjiraha ugu heeday u k soomaaliya ee fadhigeedu u ahaa magaalada nairobi danjiraha cusub ee dowladda u k ee soomaaliya ayaa la filayaa haatan inuu soo gaaro magaalada muqdisho si uu xilkaasi ugu bedelo hari oo horey u haysay waxaana la filayaa in ay toddobaadkan horraantiisa soo gaaraan magaalada waa toddobaadkan dabayaaqadiisa ay soo gaaraan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya si ay u sii wadaan howlihii ay u haysay safaaradda u k soomaaliya wadamo badan oo caalamka ayaa iyagu danjiryaal usoo magacaabay soomaaliya si ay u xoojiyaan ololaha soconaya ee soo hagaajinta siyaasadda soomaaliya oo ay dowlado badan oo beesha caalamka iyo xubno ururo kale ah ay ka qayb qaadanayaan haatan kuna bixinayaan dhaqaale aada u fara badan booliska magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa halkaa kusoo bandhigay ilaa iyo shan ruux oo la sheegay inay ahaayeen rag ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasoo lagu dilay weerar waa howlgal ka dhacay gudaha magaalada iyo deegaano ku dhow dhow taliska booliska magaalada baydhabo waxa ay shanta ruux ee meydkooda ay soo bandhigeen ku sheegeen inay ahaayeen rag ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab kuwaasoo lagu dilay howlgal ka dhacay gudaha magaalada sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiishaasi xilli ay la hadlayeen waxay sidoo kale tilmaameen inay soconayaan howlgallo kale oo lagu baadigoobayo falalka inta badani ka dhaca gudaha magaalada oo la sheegay inay ka dambeeyaan qaar ka mid a bulshada waa qaar ka mid ah ragga la tuhunsan yahay inay ku dhuumaalaysanayaan gudaha magaalada kuwaas oo gacansaar la leh dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab taliska ciidanka cadaadana waxa ay sheegeen in ay soddon ruux gacanta ku dhigeen kuwaasi oo lala xidhiirinayo falalka amni darre ee magaalada ka dhaca howlgal laga sameeyey bartamaha iyo geeddhaafaha magaalada ayaa lagu soo qaqabtay soddonkani ruux iyadoo sidoo kalena qaarkood xabsiga laga sii daayay waxaana la sheegayaa haatan in baaritaan uu ku soconaya raggii gacanta ay kusoo dhigeen ciidamada ammaanka kuwaasoo lagu tuhunsan yahay in ay gacansaar la leeyihiin falalka amni darrada ee ka dhacay magaaladaasi baryihii dambe cadaado ayaa la tilmaamay xilliyada habeenkii inay kusoo bateen dhaca moobeelada iyo sidoo kale lacagaha laga qaadanayo dadka ku dhaqan gudaha magaalada taasoo ay ku kacayaan rag la sheegay in ay ku libisan yihiin darees lana sheegay inay wataan bastoolado iyo sidoo kale tooreeyo dadkaasi ay ku dhacayaan shacabka magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan hoggaanka ay doonayaan inuu qabto xilka madaxtinimada soomaaliya kaasoo ay ku sifeeyeen inuu noqdo nin daacad ay ka tahay soomaaliya isukeenideeda iyo sidoo kale ka shaqaynta horumarka dalka soomaaliya iyo shaqaalaysiinta dhallinta soomaaliyeed ee ayagu wax ka baranaya gudaha magaalada muqdisho shacabkan oo qaarkood warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in ay hoggaanka ay rabaan ay tahay midda ku salaysan daacadnimo kana fog eex iyo sidoo kale nin jeclaysi
magacayga waxaa la yidhahdaa safiya maxamed cali hoggaan daacada waxaa lagu heli karaa horta marka ugu horeysa waxaan cusub waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada qaranka inay noo soo doortaan marka ugu horeysa hoggaan daacada oo daacad u ah inuu hormariyo haweenka in la hormariyo haweenka iyo carruurta maxaa yeele haweenka iyo carruurta ayaa ugu jiracsan dalka aanu ku noolnahay ee soomaaliya magacaygu waa saadaq cabdiqaadir waxay la tahay waxaa hoggaan daacada lagu heli karaa bulshada soomaaliyeed oo gebi ahaantood la yimaado daacadnimo iyo cadaalad iyo anigoo xildhibaanada soomaaliyeed ka codsanayo inay qofka daacadda ay u arkaan oo daacadda ah inay doortaan ay u doortaan xilka ugu sarreeya dalka oo haddan tartankeeda iyo qabaqaabadeeda lagu jiro xildhibaanadana codsi ahaan waxaan u gudbin lahaa inay doortaan qofka mudan oo daacadda ah oo cadaaladda keeni karo oo dhallinyaradan uron dhallinyarada fursado shaqo abuura siin kara bismillaah magacayga maxamed xuseen cabdullaahi marka hogaamiye daacada mar kastaba waxaa lagu heli karaa in xildhibaanada hadirtaan xilka haayo oo soo dooranayo madaxweyne in ay noo soo xulaan madaxweyne dalka iyo dadka anfacaya oo daacad ah oo wax badan soo kordhi kara waxaan filayaa in hoggaan daacada lagu heli karo in xildhibaanada ka wada tashadaan xildhibaan maxaa tidhaahaa hoggaan daacada ay ku soo xulaan mid ka fekeraya danaha dadka shacabka soomaaliyeed
warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan mudan ahoo hawaday naga maqlay oo waa naga intaa waxaa idin aqrinaya anigoo ay saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu